injiilka sida marcos u qoray cutubka toddobaad kolkaasaa waxa u soo urureen farrisiintii iyo qaar culimaa oo yeruusaalem ka yimid goortaasay arkeen xertiisii qaarkood oo kibis ku cunaya gacmo nijaasaysan waxa weeye gacmo aan dhaqnayn waayo farrisiinta iyo yuhuudda oo dhammu waxba ma cunaan haddaynan gacmahooda aad u dhiqin si ay u xejiyaan xeerkii waayeelada oo goortay suuqa ka yimaadaan waxba ma cunaan inay maydhaan maahee waxyaalo badan oo kale ayaa jiraa oo ay heleen inay xejiyaan sida dhiqidda koobab iyo dheriyo iyo weelal naxaasa iyo miisas markaasaa farrisiintii iyo culimmadii weydiiyeen oo waxay ku yidhaahdeen xertaadii maxay ugu socon waayeen xeerkii waayeelada waxayse wax ku cunaan gacmo nijaasaysan markaasuu wuxuu iyaga ku yidhi isayos aad buu wax idinka sii sheegay laba wajiilayaalayahow siday u qoran tahay dadkanu bishimahooda ayay igu maamuusaan laakiin qalbigoodu waa iga fog yahay si aan macno lahayn ayay ii caabudaan iyagoo dadka wax ku baraya amarada dadka idinku qaynuunada ilaa waad ka tagtaan oo waxaad xejisaan xeerka dadka sida dhiqidda dheriyada iyo koobabka oo wax kale oo badan oo kuwaas lamida ayaad samaysaan markaasuu ku yidhi qaynuunkii ilaah aad baad u diidaan inaad xeerkiisa xejisaan waayo muuse wuxuu yidhi aabbaha iyo hooyada maamuus oo kan aabbihii iyo hooyadii caayaa dhimasho ah ku dhammaado laakiin waxaad leedihiin haddii nin aabbihii iyo hooyadii ku yidhaahdo wixii aan idin tari lahaa oo dhan waa qurbaan waxa weeye waa sadaqad aan ilaah siiyey idinku uma daysaan mar dambe inuu aabbihii iyo hooyadii wax u sameeyo hadalkii ilaah ayaad ku buriseen xeerkiinna aad bixiseen oo wax badan oo kuwan oo kale ah ayaad samaysaan markaasuu dadkii badnaa haddana u yeedhay oo ku yidhi imaqla kulligiin oo garta ma jiraan wax dibadda jooga oo intay ninka galaan nijaasayn kara laakiin waxa isaga ka soo baxa kuwaasaa waxa ninka nijaaseeyaa haddii nin dhigo wax lagu maqlo leeyahay ha maqlo markuu dadkii ka tegay oo guri galay ayaa xertiisii masaaladii wax ka weydiisay wuxuu iyaga ku yidhi idinku ma sidaasaad garasho la'aan u tihiin miyaydnaan garanaynin in waxa dibadda joogaa oo dadka gala aynan nijaasayn karin waayo qalbigiisa ma galaan laakiin calooshiisay galaan oo waxay ku dhacaan meesha lagu xaaro sidaasuu cuntada oo dhan ku nadiifiyey wuxuuna ku yidhi waxa ninka ka soo baxa kuwaas weeye waxa ninka nijaaseeya waayo waxan weeye waxa qalbiga dadka gudihiisa ka soo baxa fikirrada shar kale iyo wasmada xaaraanta iyo tuugannimada iyo dilidda iyo damacnimada iyo sharka iyo khiyaanada iyo camal xumaanta iyo ilxun iyo cayda iyo kibirka iyo nacasnimada waxyaalahan shar leh oo dhammu gudahay ka soo baxaan oo ninka nijaaseeyaan meeshaas ayuu ka kacay oo wuxuu tegey soohdinta turos iyo sidon markaasuu guri galay ma uu doonaynin in la ogaado laakiin wuu qarsoomi kari waayey kolkaasaa naag gabadheedu jinni wasakhle qabtay ayaa warkiisa maqashay oo intay timid ayay lugihiisa isku tuurtay naagtii waxay ahayd grieg qolo ahaana surofoynike oo waxay ka bareeday inuu jinniga gabadheeda ka saaro kolkaasuu ku yidhi kolkii hore carruurtu ha dhergaan waayo ma wanaagsanaa in carruurta kibistooda la qaado oo eeyaha loo tuuro laakiin way u jawaabtay oo ku tidhi waa run sayidow laakiin weliba eeyaha miiska hoostiisa ku jira waxay cunaan jajabka carruurta ka dhaca kolkaasuu iyada ku yidhi hadalkaas aawadiis tag jinnigii ayaa gabadhaada ka baxay goortay gurigeeda timi waxay aragtay gabadhii oo sariirta jiifta oo jinnigii ka baxay mar kale ayuu soohdimaha tuuras ka soo tegey oo siidoon maray oo badda galiili yimi soohdimaha decabolisna ayuu soo dhex maray markaasay waxay u keeneen mid dhego iyo carabla waxayna ka baryeen inuu gacantiisa saaro kolkaasuu dadkii badnaa dhinaca uga bixiyey oo farihiisa ayuu dhegihiisa ka geliyey wuuna tufay oo carabkiisa taabtay markaasuu cirkaa kor u eegay wuuna taabtay oo ku yidhi evata waxa weeye furan markiiba dhegihiisa waa furmeen oo carabkiisii xidhnaana waa debcay oo si bayaana ayuu u hadlay wuuna ku amray inaanay ninna u sheegin laakiin in allah intuu amray ayay in ka badan sii naadiyeen aad iyo aad bay ula yaabsanaayeen oo waxay yidhaahdeen wax walba si wanaagsan ayuu u sameeyey kuwa dhigaala waxbuu maqashiiyaa kuwa carabka laana waxbuu ka hadlayaa